warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka duhurnimo idaacadda star f m qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah nafaqadarrada carruurta gaarisa oo sare u kacday soomaalida mombaaso oo doonaya duulimaad toosa isku xidha mombaaso iyo muqdisho waxaa maqli doontaan shir looga hadlayay dardargelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab oo ka dhacay degmada maxaas caalamkana waxaad ku maqli doontaan naijeeriya oo soo daadguraysay shacab ugu xidhnaa imaaraadka iyo libiya waa duhurnimo talaadaha taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannadka labadu kun labaiyo labaatanka ku soo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran midowda wariyaasha dalka ee k u j ayaa ugu baaqay maamulka booliska inay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta ku soo dhigaan askartii ku lugta lahayd dilkii wariyaha u dhashay waddanka bakistan arshaad maxamed shariif waxa ay codsanayaan in baaritaan dhab ah lagu sameeyo sababta keentay in wariyaha laga takhalluso ururka saxafiyiinta kenya ee k u j oo falkani cambaareeyey ayaa dhanka kale tacsi u diray qoyska uu ka baxay wariyaarshaad shariif xogeyaha guud ee midowda wariyaasha dalka ee k u j eric odwor ayaa sheegay in ay dalbanayaan in cadaaladda la horkeeno saraakiishii ku lugta lahayd dhacdadan islamarkaana la soo taago maxkamadda booliska dalka oo dilka wariyaha qirtay ayaa sheegay in arshaad shariif si aan ulakac ahayn loo toogtay waxay intaasi ku darayn in arrintan ay dhacday kadib markii wargelin ka soo baxday saldhigga booliska ee bangani oo la xidhiirtay baabuur laxaday oo ay saraakiisha ku raajoogeen ay keentay in markaasi howlgal laga sameeyo magadi oo hoos tagta ismaamulka kajaadho wararka ayaa intaasi ku daraya in wariyaha uu dhashay bakistan uu soo maray beeriyaalka booliska ay sameeyeen kadibna rasaas lagu furay gaarigii siday oo uu dhaawac culus gaaray arshaad maxamed shariif ka hor inta uunan geeriyoon dhanka kale xildhibaanka deegaanka kamukunji ismaamulka nairobi yuusuf xasan cabdi ayaa dalbaday in la baaro dil dhowaan ama dilka loo geystayba arshaad shariif oo ahaa wariyaha u dhashay dalka bakistan waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka iyo weliba hay-adaha ammaanka laga doonayo inay arrintan u saaraan guddi xaqiiqa raadisa mudanaha ayaa carabka ku adkeeyey in haddii tani la fududaysto ay dhaawici karto xiriirka diblomaasiyadeed ee wanaagsan ee ka dhexeeya waddamada kenya iyo bakistan waaxda nafaqaynta caruurta hooyooyinka urka ah iyo kuwa ubadka nuujinaya ismaamulka gaarisa ayaa sheegtay inay jirto nafaqadarro saamaysay caruurtay da-doodu u dhexayso lix bilood ilaa shan sano sida uu qodobkan noogu faahfaahinayo maxamed baaruud xuseen heerka macaluusha iyo nafaqadarrada carruurta ka yara da-da shanta sano ayaa kor u kacday ismaamulka gaarisa sida ay sheegtay isku-duwaha qaybta nafaqada ee ismaamulka gaarisa shamaad yuusuf warsame xilligan abaareedka wallaahi dhibaatooyin badan baa dadka la soo dirsay biyo la-aan baa dadka la soo diristay carruurta brogaraamka ku jiraan waxaa weeyaan toddoba kun oo nafaqadarrada guud ay hayso waa labiyo toban kun oo hadda brograamyadeenna ku jiraan caruurta nafaqadarada aada u ba-an oo sevia malnutrition la yidhaahdana waa toddoba kun iyo dheeraad
shamaad ayaa sheegtay in nafaqadarradu korortay markii loo eego sanad ka hore sababtana waxay ku sheegtay abaarta iyo arrimo kale marka haddaad u eegto sanadkii hadda lasoo dhaafay waxaa weeyaan laba jibaar ahaan bay ku korodhay waxaasna waxaa keenaya abaaraha waxaa jirtaa caano la-aan aada u fara badan waxaa jirtaa biyo la-aan aada u fara badan waxaa jirtaa waxaa haddana dhibaatadan sii kordhinaya nafaqadii oo kor u kacday cuntadii oo kor u kacday bryskeedii ama wax iibsashadii oo kor u kacday waxaa kaloo haddana jirtaa inuu shidaalkii haddana kacay intaasoo dhan waxay kordhinayaan wax iibsashadii dadkii bulshadii oo iyagana waxba la-aana oo lacag la-aana ay jirto dadkii oo shaqo la-aan ah tan kaloo jirto waxaa weeyaan biyihii oo yaraadeen warihii oo dhan waa biyo la-aan xoolihii inta badan way dhammaan hayaan duurjoodkii hadda safartan dhibaatay ku jiraan iyaga naftigooda dadkaba iska daaye markaa dhibaatooyinkaasaa jiraan ilmaha nafaqadarradu ku dhacday ayay xustay inay u nugul yihiin dhammaan xanuunnada kale horta ilmaha nafaqa darra hadday ku dhacdo cudurrada caadiga ah hata iskama iskama daafici karo jirka daaficiisa hoos u kacaya ilmaha aqligiisa hoos u kacaya ee socodkii iyo waqtigii uu socon lahaa oo dhan baa hoos u noqonaysaa marka aad bay isu dhimaysaa jirka ee, caruurta shubanka iyo mantagaa bataa waxaa badataa xergebka waayo siigada way badan tahay durayga aad ugu dhacaa oo caruurta qufac iyo wax walbaa lagu arkayaa nimonyada way badanaysaa waayo habeenkiina waa qabow zaa'ida maalintana waa kulayl marka cuduradaas oo dhan caruurta hadda safartan way ku yara badan yihiin waxaa keenayaana badana waa abaaraha iyo dhibaatooyinka iyo nafaqadii oo ku yar jirkooda oon daafac lahayn sidoo kale hooyooyinka ilmaha nuujiye iyo kuwa xaamilada ayaa ka mid ah dadka ay nafaqa darradu hayso horta da'dan aad u si aan u caawinno waxa weeyaan da'da lixda biloodna ka weyn shanta sanona ka yar waayo da'daasayta haddaad wax hadda ka qaban hadhowt waxaad ka qaban karayso ma laha marka da'daasaan aad programkeena u gelinaa waayo waa da'da aan dhahno waa vulnerable oo cuduraday u u nugul yihiin jiro waxay u ji- u nugul yihiin nafaqadarrada wax walbay u nugul yihiin gruubka kaloon haddana aan aan wax ka qabanno oon caawinno oon baarno waa hooyooyinka naaska nuujiyaan iyo hooyooyinka uurka leh iyaga naftigooda safartan aad bay ugu soo biireen programyadeenna oo oo toddobaatan iyo sideed meel bay countiga ku leedahay isbitaallo gaarisa county gudaheeda toddobada sa- sub county haddaad eegto mid walba wuxuu leeyahay ilaa ma dhowr iyo toban meel oo nafaqaynta caruurta iyo hooyooyinka labada haddaba maxaa lagu gartaa qofka ay nafaqa darradu hayso cunuga nafaqadara hadday hayso horta qaarkood waa kala nooc aad buu u caatoobayaa lafaha jirkiisa ma muuqanaan feerihiisa muuqanaan gacmihii way dhudhuubanayaan jirkiisa baraqbaraq buu noqonayaa carab badan buu yeelanayaa Ee, hadduu dhiig la-aan sii haysana wuuba- wuu- calool weynaad baa ku dhacaya hadduu kwashakoorka cudurka la yiraahdo ama kwashakooga loo yaqaanoba waxaa wax calool weynaad baa ku dhacaya barar baa soo gelinaya jirkiisa waxaa la arkaa xataa inuu dildilaac yeesho lugaha marka waxyaalahaas oo dhan intaynan gaarin waxaan jecelnahay oo nafaqada tan ugu daran ay gaarin inaad soo gudbisaan caruurtiina waxa horta ugu horeyso oo la samaynayo waxaa waaye inaad dhakhtarka la xiriirto Ha- weliba haddaad waxba haysanin dhakhtariinta baryahan waxaan haysanaa hay-adooyinna caawimayaan waxaa nala joogaan unicef waxaa nala joogaan w f p waxaa nala joogaan save the children intaba waxay samaynayaan wax la yiraahdo oo outreach oo banaanada hooyooyinka aan soo gaari karin isbitaalada hata meeshay joogaan loogu tegayo todo outreachyada aan kuu sheegayo waxaa ka mid ah een, meelaha aan isbitaalka ku oolin hata waxaa jiraan dad tegayan dhakhtariin loo diraayo waxaa jira cunooyin muhiim u ah qofka miisaankiisu hooseeyo sida ay mar kale xustay marwo shamaad yuusuf warsame
horta cuntada annaga aan cunno baastada bariiska iyo waxyaalahaasayto wax nafaqo aad usii leeyihin malaha xooga jirkay dh- dhisaan iyagana waa loo baahan yaho ilaan xoog bay ku gelinayaan cuntada hadda loo baahan yahay waa cuntada cagaarka ah ama sukuumada aan dhahno naga dhulkeena kenya ka dhiraanos caleenta cagaarba hadday tahay ama kabashka aan dhiraan waxyaalahaas oo dhan waa loo baahan yahay fitamiinaday kordhiyaan marka haddii haddaadan haysan ama aad ku nooshahay meel aaban waxaas jirin waxaa jiraan fitamiino caruurta la siiyo oo vitamin a la yiraahdo oo afka dhibic looga shubo waxaan rabnaa isbitaallada inaad tagaan oo daawadaa ka soo qaadaan oo caruurta la siiyo tan kaleo haddana aan bixinno waxaa waaye fit- mal- micronutrient powder wax la yiraahdo oo haddana caruurta loogu nafaqeeyo cuntada la siinaayo Ma- haddaad joogto meel miyi ah oo nafaqadaas aad iibsan karaynin ama abaad lacag u haynin aad ku iibsato marka oo, oo, barnaamijyada ceenkaas ah dadka qaar kama warhaayaan waxaan iyagana aan dhihi lahayn ha imaadaan ha la, ha la soo xiriiraan isbitaalada caruurta lixda bilood ka weyn oo shanta sanana ka yar iyagoo dhan waa la siinayaa dhankeeda dowladda kowntiga gaarisa ayay sheegtay in ay dadaal badan ku bixiyeen wax ka qabashada nafaqa darrada iyagoo kaashanaya hay-adaha samafalka waxayna sheegtay in nafaqa darradu ay saamaysay in ka badan laba-iyo toban kun oo ah carruurta da'doodu u dhaxayso lix bilood ilaa iyo shan sano iyadoona sidaa hadalka u dhigtay toddoba kun oo ka mid ay aad u daran yihiin waxayna intaasi ku dartay ilaa iyo hadda inay shan carruura u dhinteen nafaqa darrada ismaamulka gaarisa maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab aad baa mahadsan yahay baaruudi warbixintaasi midowda yurub ayaa dowladda kenya u qoondeeyey lacag dhan sagaashan iyo sideed milyan waa s- aan dhahday sagaashan iyo sideed kun laba boqol labaatan iyo afar oo markaasi kun oo doolarka ah una dhiganta kow iyo toban dhibic sagaal milyan oo shilin dhaqaalahan ayaa loo adeegsan doonaa in looga hortago in cudurka ebola ah ee ka dilaacay uganda uu waddanka u soo gudbo deeqdan ayaa lagu wareejinayaa hay-adda laanqeyrta cas laanteeda kenya si ay u adeegsato wacyigelinta bulshada barnaamijkan oo soconaya muddo saddex bilood ah ayaa lagu wacyigelin doonaa dadka ku nool ismaamulada xadka la leh uganda waxaa markaasi la bartilmaameysanayaa shan boqol konton iyo lix kun oo qof oo degan ismaamulada busiya bungoma siaya kisumu homabey iyo migori si loo fahansiiyo qaabka ay uga feejignaan karaan cudurka ebola wacyigelinta waxaa qayb ka ah madaxda diimeed iyo weliba dhakhaatiirta wax ku waa dhakhaatiirta iyagu wax ku daweeya dhirta maadaama dadka qaar ay aaminsan yihiin in shirkiga uu sabab u yahay ebola tani ayaa timid kadib markii la xaqiijiyey kow iyo lixdan xaaladood oo ah kuwa cudurka ebola oo ilaa iyo hadda u dhinteen shan iyo labaatan ruux oo ay ka mid yihiin afar dhakhaatiir ah waddankaasi uganda qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada mombasa ayaa soo jeediyey in la bilaabo duulimaad toos ah oo u dhexeeya ismaamulkaas iyo caasimadda soomaaliya ee muqdisho maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan dhammaystiraya
magaalada mombaaso ee xarunta gobolka xeebta ee dalkani kenya ayaa waxa ay qaar ka mid ah jaaliyadda beelaha banaadiriga ee ku nool gobolkan xeebta ay kusoo dhoweeyeen mid ka mid a xildhibaanada beelahaasi oo lagu magacaabo mudane xildhibaan cumar shariif jeeg oo maalmihii ugu dambeysay magaaladani mombaaso booqasho ku joogay dabcan qeybaha kala duwan ee bulshada banaadiriga uma kala maharin kulankan ayaa intuu socday sidoo kale waxaa lagu baaqay in duulimaad toosa oo u dhexeeya magaalooyinka mombaaso iyo muqdisho si rasmiya loo hirgeliyo waa kan ogaas cabdiqaadir jilaani oo arrintaasi ka hadlayey magaalada mombasa ee dadkeena aad bay ugu dhiban yihiin marka ay dokumentiya ka dooranayaan safaaradda nairobi ayagoo qarashaad badan kaga baxa baasaboorka marka ay dalbanayaan qarashaad badan kaga baxa marka ay nairobi tagaan halka ay ku degayaan qarashaad badan kaga baxa marka ay safaaraddu tegayaan transportationka ay isticmaalayaan qarashaad kalena kaga baxa marka ay dooranayaan collecting passportka taasna ma xamili karaan dadku waa dad iska duruufaysan waxaan ka codsan lahayn golaha baarlamanka adigana fareentan aan ku dhiibi lahayn in aad naga gaarsiisid golaha baarlamanka nasiib wanaag adna waxaa ka tirsan tahay guddigii gaadiidka ee golaha baarlamanka in arrintaasina loo fududeeyo tasiilaad badanna loo sameeyo si aan u helno macluumaad ku saabsan arrimahaasi dadkeena ay uga faydaysan karaan tan labaad waxaan xildhibaanay fariinta kale aan kugu guntanayna waxay tahay shirkadaha isgaadhsiinta diyaaradaha inay nagala shaqeeyaan inay magaaladani kusoo xirtaan maadaama qowmiyad soomaali aada u tiro badan magalada ay degan yihiin dhib bay ku noqonaysaa qofka mombaaso degan doonaya inuu waddankii aado inuu nairobi maro habeen iyo laba kusii hoydo meesha iyadoo la heli karo in oo si dirta ama toos diyaarad muqdisho uga imaan karto oo mombaaso uga imaan karto kana bixi karto xildhibaanna noo soo dhawaaw waa kusoo dhaweysanhaynaa xildhibaankaana sharafta lahaa tahay inta meesha aan wada fadhiso akhyaarta culimmada kulli waa wada salaamantihiin haddaan kuu faahfaahiyo xildhibaan banaadir waxay halkan ka soo mareen waktigii hore runtii banaadir waxaa lagala soo maray halgan weyn oo maaragta loo soo dhibtooday marka alxamdulilah ilaahay waa nagu guulaysiiyey ilaa haddana waxaan maaragtay aan arkayaa inaan isku duubannahay dad ishaysta aan nahay waxaa daliil ah inaan meeshaan lasoo wada fadhiisto oo lagu soo dhoweeyo waxyaabaha oo macnaha daliilkay ka mid tahay middi kale koostiga sideedaba annaga wakhtigaan soo galnay ilaa iyo hadda aad iyo aadan maaragtay ugu nool nahay wax dhibaana kuma qabno
ganacsigana waa iska far badan yahay marka alxamdulilah dad xoogkooda oo ku kalsoonaan nahay waddankana aadaan ula qiimeeyaa dhinaca dowladda oo federaalka iyo dhinaca dowladda goboleedka taasna waxaa kaaga daliila inuu shalay alxamdulilah uuna qaabilay ku-xigeenka gobanaha bamaasa maser francis toya alxamdulilah inuu qaabilay mudanaha xasan cumar shariif jeeg xildhibaan cumar shariif jeeg oo kulankan ka hadlaya ayaa waxa uu isna ku dheeraaday ka warbixinta iyo xogsiinta kulanka dadka ka soo qayb galay ay micnaha dad halkaas iga joogaan awalna waa ogaa laakiin hadda dareen xoog leh oo waxaa laga yaabaa markaan soomaaliya ku laabto inaan micnaha enerji badanoo ku shaqeeya aan inta kala bixi doono hadduu ilaa yiraado midda cabashada ah sax waaye sababta hadda aniga bambaaso aan ugu soo bilaabna waxay tahay nineteen ninety one meesha lagu soo wada qaxay erey banaadir ee soo aadey magaaladan waaye kulankan ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu magacaabay guddi kumeel gaara oo ay yeelanayaan beesha banaadiriga iyadoona gudoomiye guddigaasi looga dhigay yaxya cusmaan ku-xigeenna looga dhigay ogaas cabdiqaadir jeelaani halka agaasimana looga dhigay suhayb cabdimukhtaar maxamed cabdi bowtaan warbaahinta istaa magaalada mombasa
bootaan uu mahadsan yahay asna warbixintaasi mombaaso inooga soo diray golaha qaran ee naafada ayaa bilaabay barnaamij diiwaangelin ah oo soconaya shan cisho waxaana laga fulinaya ismaamulka homabey waxaa arrintan xaqiijisay isku-duwaha golaha ee dowlad deegaankaasi mrs ruth oyer waxay waalidiinta ugu baaqday in carruurtooda naafada ah ay keenaan si loo diiwaangeliyo oyah ayaa sheegtay in faa'iidooyinka tallaabadani ay ka mid tahay in naafada diiwaangashan ay helaan adeeg ka caawinaya dhanka socdaalka waxa uu qorshuhu yahay in kala fadhiyada baarlamaanka dalka ay dib u bilowdaan gelika dambe ee maanta kadib toban cisho oo ay fasax ku jireen waxaa xilligaasi socday durxanbixin uu guddi baarlamaani ah ku sameynayey xubnaha golaha wasiirada ah ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweynaha dalka william ruuto qoraalka baarlamaanka waxaa ku cad in beri oo arbaco ah laga doodi doono warbixinta uu soo gudbinaya guddiga turxanbixinta guddiga oo uu hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka moses wetangula ayaa sharci ahaan haysta ugu dambeyn khamiista mudanayaasha ayaa ansixin doona wasiirada magacaaban ama dhinac iskaga dhigi doona haddii ay meel mariyaan karaaniga baarlamaanka serah kioko ayaa madaxweynaha dalka ku wargelin doonta si xubnaha loo dhaariyo
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
iminkan soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed xagar dabageed oo uu ku sugan degmada maxaas ayaa shir guddoomiyey shir looga hadlayay amniga gobolka hiiraan iyo weliba dardargelinta howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda hiiraan shirka waxaa ka qaybgalay taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya jenaraal maxamed tahliil biixi xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan hirshabeelle taliyaha qeybta toddobilabaatanaad iyo weliba maamulka degmadaasi maxaas iyo odayaal kulanka ayaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay dhammaystirka howlgallada ka dhanka al-shabaab ee hiiraan ka socda madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaana faray saraakiisha amniga inay dardargeliyaan howlgalka socda wuxuuna u ballanqaaday in hirshabeelle ay wax weliba ku bixin doonto howlgalka socda dhanka kale mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xildhibaan cabdiraxmaan axmed gurey oo ka mid ah guddiga kheyraadka ee golaha shacabka ayaa iyaguna waxa ay ku sugnaayeen halkaasi waxa uu sheegay in maxaas ay u tegeen sidii dhiirigelin ee uu samayn lahaayeen ciidamada iyo weliba sidii loo sii adkeyn lahaa meelihii laga qabtay argagixisada xildhibaan cabdiraxmaan ayaa xusay inay degmada maxaas iyo weliba deegaanada lagala wareegay al-shabaab ku qaban doonaan kulamo kala duwan oo looga arinsanayo sidii si buuxda uu u maamuli lahaa shacabka ama dadka shacabka ee halkaasi u maamuli lahaayeen
horta waan safra belelinaan kusoo marnay waxaan usoo gudubnay maxaas waxaa waaye dhiirigelin iyo taageero iyo ukuurgal meelihii cadowga laga qabtay inaan ogaano baahiyaha ka jira iyo meelaha ay ku dhiman yihiin sidii looga saari lahaa sidaasaan ku nimid iyo shir ka dhacaayo maxaas oo aan ku tashanayno wixii qabsoomay wixii dhiman wixii mataqaanaa haddii hadda howla galo waxaa laga yaabaa dalduleelo iyo iyo dhaliilaa soo bixi karo inaan ka tashano si aan usii dhuujinaa meelaha dhiman nimanka in laga xoreeyo meelihii laga qabtayna loo adkeyn lahaa amnigooda iyo nidaam dawladeed iyo nidaam xasilooni iyo nidaam mataqaanaa dadka ay ku kala madbaadaan iyo nidaam mataqaanaa dadka joogaa waxbarasho hadday noqon lahayd hadday caafimaad noqon lahayd nidaam dawladeed siduu keeni lahaa laba shir waaye oo iskarab socdo marka u horee shir amni oo xaaladda amni saraakiisha amniga ama saraakiisha hogaaminaysay ciidamada militariga iyo dadkaasi deegaanka iyo xildhibaanadu isugu imaanayaan berish waxay furmi doonaa insha allahu waxaa looga tashanaa sida meelaha ay nimankaa kudhi- u dhiman ku dhiman yihiin sida loo xoreyn lahaa loogana saari lahaa insha allahu iyo sida meelihii laga xoreeyey amnigoodii loo sugi lahaa intaasaan shirka ugu horeeya waa shirka amniga waaye xildhibaanadii laga soo doortay meeshaasi iyo saraakiishii amniga iyo militariga isugu imaanayaan insha allahu subax furmi doonaa kaas markuu noo dhamaado waxaa haddana ku xigo shir maamulkii gobolka iyo hadduu noqon lahaa heer mataqaanaa dowlad goboleed iyo mataqaanaa xildhibaanada inay dib isugu laabtaan iyo saraakiisha iyagana kasoo jeeday gobolka si gooni ah marka ay u falanqeeyaan wixii soo dhacay meelihii qaladaadka wixii haddii qaladaad jiraan qaladaadka si loo toosiyo iyo dadka deriska ah oo gobolkaasi deriska la ah iyo xuduudaha iyo dadka dhex maraayo go- mataqaana isugu safraayo isugu safraayo jeedka sidii loo amaan heli lahaa loogu amaan heli lahaa sidii mataqaanaa nabadgelyo loo sugi lahaa sidii walaaltinimo iyo derisnimo laisugu noolaan lahaa arrimahaasaan insha allah iyo wixii qaladaad oo kasoo baxay dagaal haddii la galo waa qiyaasi kartaa waxyaaba qaladaad iska imaanaa dadku hadday hawl qabtaan shaqo ay qabtaan dhalinyaro iyo qaladaad yara imaanaa marka taasna sidii loo toosin lahaa wax kasta oo ama qaladaad oo jiro ama dhalinyaro oo jiro si loogu gudbi lahaa insha allah Sidaa dal noo fumi doono
madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni oo khudbad ka jeediyey furitaanka kala fadhiga kow ish- kow iyo kontonaad ee baarlamaanka puntland ayaa ka hadlay xaaladda guud ee soomaaliya iyo weliba arrimaha puntland madaxweynaha ayaa sheegay in puntland degmooyin badan oo ka tirsan laga hirgeliyey doorasho qof iyo cid ah taasi inay tahay qorshaha xukuumaddiisa waxauu sidoo kale ku ammaanay xukuumaddiisa inay fulisay barnaamijyo siyaasadeed oo ay ka mid yihiin doorashada qof iyo codka sidoo kalena awoodda dib loogu soo celinayo gacanta shacabka
arrimaha siyaasadda mudanayaal iyo marwooyin isbedellada ka dhacay geeska afrika waa mid saamayn weyn ku leh arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga iyo iskaashiga gobolka taasoo ay tahay in aan si dhow ula soconno isbeddelladaas annagoo ka faa'iidaysanayna waxtarka ay inoo leedahay islamarkaasna ka feejignaanayna waxyaabaha keeni kara deganaansho la'aan gobolka soomaaliya waxa ay qayb ka ahayd waddammada uu isbeddelku ka dhacay oo aynu qayb weyn ka ahayn waxaana qabsoomay shirar wadatashi oo diiradda lagu saarayo arrimaha hortebinta leh oo ay ugu waaweynaay yihiin amniga iyo gurmadka abaaraha mudanayaan iyo marwooyin koob iyo tobankii sebtembar waxaa ka qayb galay shir wadatashi madasha wadatashiga qaranka ee dowladda federaalka iyadoo dowladaha xubnaha ka ah kaasoo looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka argagixisada gurmadka abaaraha waxaana ugu muhiimsanaa waxyaabihii ka soo baxay warmultiyeedka midaynta gurmadka abaaraha la dagaalanka argagixisada dardegelinta wadahadallada somalilan wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer xaqiijinta xasiloonnida siyaasadda oo ku qotanta kalsooni midnimo iyo sarraynta xeerarka dalka oo ugu mudan yahay dastuurka dowladda puntland waxa ay soo dhoweynaysaa ka faa'iidaysiga khayraadka soomaaliya iyadoo lagu dhaqmaayo dastuurka iyo xeerarka kale ee dalka u deggan sidaa daraaddeed waxay puntland diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dabiiciga ah iyadoo loo dhan yahay lana dhowrayo shuruucda dalka mudanayaal iyo marmooyin aasaaskii puntland ilaa maanta nidaamka dawliga ah ee maalinba meel buu soo joogay walow ay jiraan waxyaalo badan oo laga midho dhaliyey balse waxaa jiray hal shay oo xudun u ahaa axdigii bulsho ee lagu heshiiyey kaasoo ay ku caddahay caddayd in saddex sanno gudahood lagu gaaro hannaanka xisbiyada badan sida aad wada ogsoon tihiin yoolka koowaad ee barnaamij siyaasadeedka xukuumaddu wuxuu ahaa isbeddel siyaasadeed oo laga hirgeliyo puntland haddaba waxaa la joogaa wakhtigii uu ka dhici lahaa puntland isbeddel siyaasadeedkii aanu soo sahminnay oo dhab ah lana taaban karo kaasoo ujeeddadiisu tahay in talada dalka dib loogu celiyo dadka dib loogu celiyo dhanka kale madaxweyne deni ayaa sheegay in daadadkii kusoo rogmaday magaalada qardha ay guddi u saareen soo qiimeeya waxyeeladii markaasi inta la eg tahay sidoo kalena ay soo dhammaatay daraasaad ku saabsan si xal waaro loogu gaaro daadadka soo noqnoqday
marka hore waxaan ka tacsiyeynayaa daadadkii ku soo rogmaday magaalada qardho oo sababay khasaaro naf iyo maal ah waxaa xukuumaddu u dirtay guddi soo indhaindheeya arrimihii wixii dhacay waxaana lagu hayaa gacanta hagaajinta waddooyinka iyo nadiifinta magaalada waxaa sidoo kale soo idlaaday daraasadihii ku saabsanaa xal u helidda ugu habboon ee looga gudbi karo daadadkaas iyadoo hor yaallaan dowladda caqabado badan oo ay u baahan tahay inay kala doorato oo qaybtood ay sababayso khasaare ka badan kii hore oo ah inay guryo badan ay dumi doonaan marka daraasadaas hadba dhinac ayaa laga eegayey si loo yareeyo khasaaraha kale ee imaan kara waxaan rajaynayaa inay soo gebagaboysmi doonto ee dowladduna ay go-aanka ugu dambaysa qaadan doonto xilligan haddii la aadno qodobkaasi wararka soomaaliya ay ugu dambeeyey imika mawlid iyo qodobada caalamka
mahadsanid muscab waxaa saacado kadib la xaliyey cillad ku timid barta la isugu diro fariimaha degdega ee whatsapp shirkadda meta platforms oo ay bartan hoostagto ayaa sheegtay in ay la tacashay culays saaka jiray oo aynan faahfaaheynin sababta keentay ciladan ayaa laga dareemay daafaha caalamka sida ingiriiska aasiya iyo afrika macaamiisha whatsapp ayaan xilligii ay cilada jirtay awoodin inay bartan isticmaalaan shabakadda dabagalka ku samaysa dhibaatooyinkan ee loo yaqaana down detector ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan lixdan iyo siddeed kun oo qof oo ku nool gudaha ingiriiska inay cabasho soo gudbiyeen waxaa sidoo kale culayska soo food saaray walaac ka muujiyey sagaal iyo toban kun oo qof oo ku nool dalka singapore iyo shan iyo toban kun oo kale oo jooga koonfur africa afhayeen u hadlay meta platforms ayaa raaligelin ka bixiyey cilada saamaysay barta whatsappka oo isticmaalaan ilaa iyo laba bilyan oo qof waxaa la xaqiijiyey in gudaha dalka uganda ay ku dhinteen koob iyo toban qof oo caruur u badan tani ayaa timid kadib markii gelinka hore ee maanta uu dab qabsaday dugsiga ay dhigtaan ardayda aragga naafada ka ah oo ku yaala dalka uganda booliska waddankaasi ayaa xaqiijiyey khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabka oo ilaa ay hadda aanan la ogeyn waxaa sababay waxay intaasi ku dareen in lix qof oo ay dhaawac culu soo gaareen xaaladooda caafimaadna ay liidato in isbitaalka la dhigay dugsiga uu dabka ka kacay ayaa loo yaqaana salaama wuxuuna ku yaalaa degmada mukono oo ee bariga caasimadda dalkaasi ee kampala wararka ayaa intaasi ku daraya in laamaha ammaanka uganda ay sheegeen inay gudagaleen baaritaano ku aadan dhacdadan oo ay faahfaahin dheeraada dib ka soo sheegi doonaan maamulada dalka nigeria ayaa soo daadgureeyey lix boqol toddobaatan iyo sagaal qof oo ka mid ah muwaadiniinta waddankaasi oo ku xayirnaa imaaraadka iyo libiya waxaa arrintan xaqiijiyey guddiga qurbajoogta nigeria ee loo yaqaana nidcom diyaaradda siday dadka la soo daadgureeyey ayaa ka soo cagadhigatay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee mutala ee magaalada legos sidoo kale hay-adda caalamiga ee socdaalka i o m iyo safaaradda nigeria ayaa magaalada tripoli ee dalka libiya ka soo daadgureeyey boqol soddon iyo toddoba qof oo nijeriyaan ah oo halkaasi ku xanibnaa oona ahaa soo galooti intii u dhexaysay janwari ilaa iyo bishan tobnaad ku dhowaad saddex kun oo qof oo u dhashay nigeria ayaa laga soo daadgureeyey libiya sida i o m ay sheegtay ra-iisul wasaaraha aan iraahde rishi sunakna waxaa si rasmi ah loogu magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha ingiriiska isagoo bedelay liz truss oo dhowaan iscasishay guulna u rajaysay khudbad kooban oo uu jeediyey oo una jeedinaya ayaa waxa uu ku sheegay in uu xoogga saari doono sidii uu shacabka ingiriiska u midayn lahaa ugu dambayntiina dalka nebaal waxaa laga mamnuucay barta tigtogga si gaar ah in dadka muuqaalada ku duwa bartan ay muuqaalada isaga duwaan meelaha muqadaska ah oo ay ka mid yihiin goobaha cibaadada iyo sidoo kale inaynan muuqaalo ku duubi karin goobo taariikhi ah